alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu الsaalixiin washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh amaa bacdu alle subxaanahu wa tacaala ayaa umahad celinaynaa allihii jibiyey duleeyey cadowgiisa u gargaaray owliyadiisa iyo ansaartiisa waxaan rabaa inaan ka hadlo islamarkaasna aan u bashaareeyo dadka muslimiinta ah macrakadii xasmiga ahayd cagmarinta ahayd mujaahidiinta gobollada dhexe saakay sabtaga ahayd ay ku qaadeen degmada ceeldheer runtii cadowgaasi belihii ugu dambeeyey iyo maalimihii ugu dambeeyey ayaa meeshaasi waxaa lagu keenay si qoorqabad ah ayagoo ku muuqato cabsi badan iyo rucbi badan aad iyo aada ugu muuqato maadaama hortooda ay ku arkaayeen hilaaggii iyo dhibaatadii saaxiibadooda iyo dadkii waddadooda ku sugnaa ay ku gaartay coosweyne iyo galcad iyo deegaamo kale oo ay arkaayeen muddadan meeshaasa lagu soo ururinayay ayagoo runtii isku dardar ah qeybooyin iyo maaragtay noocyo kala duwan ah waxay ahaayeen ku degay magaalada ceeldheer dhowr jiho dhinaca soke oo waqooyi waxaa ku tiilay laba xero ay degnaayeen cumallada iyo murtasiqada laga soo tababaray masar jihada ama dhinaca bari waxaa degnaa niman isku dardar ah hasanguurguurte ku soo uruuriyey xamar iyo koox macawisley ah oo macawisleyta deegaanka lagu tilmaamo ayaa meeshaasna degnaa saldhig iyo difaaci ku samaystay qeybta afaraad waxay ahayd qeybta dhanka koofureed magaalada banaankeeda ah qolada degnayd nimanka loo yaqaano gorgor oo soo tababaray oo islamarkaasna qalabeeyey turkiga runtii mujaahidiinta salaaddii subax faradkaasi markii ay guteen ilaahay ay u sujuudeen ayagoo weysadooda qabo waxay ku qaadeen deegaamadaasi iyo saldhigadaasi weerar oo cagmarin ah oo xasmin ah habadda iyo takbiirta ayadoo wada socto ayaa meeshaasi lagu galay dhammaan saldhigadaasi cadowgii degnaa waxay noqdeen kuwa la dilo iyo kuwa cararo iyo kuwa gacanta lagu dhigo mujaahidiinta ay soo qafaalaan ama soo qabtaan ayagoo nool gacanta lagu dhigo runtii magaalada ceeldheer cadowgii soo duulay wilaayadan ku soo duulay deegaamo badan uu soo galay deegaamadaas ceeldheer waxayd waa deegaankii ugu dambeeyey ay baaqiga ay ku ahaayeen anta kalena saaad ogtihiin horay ayaa loogu xoreeyey ilaahay ku xoreeyey mujaahidiinta iyo ummadda deggan oo muslimiinta ah iyo qabaa'ilka ansaarta ah ay ilaahay sabo uga dhigay ilaahay jibiyey deegaamo badan aad xasuusantihiin ayaa lagu baabi'iyey goobtan markan waxay ahayd goobtii ugu dambeysay ay islahaayeen maadaama meel xeeb ah bannaan ah ay tahay diyaaradaha cadowga markaas xaraasadooda ama ilaalintooda ay iska hadlaynaayeen ay isdhahayeen hadda meeshaan lidinkuma imaan doono ay lahaayeen ay ahayd ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala allihii nimankaasi taarikh lima ilowaan ah maanta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku dul qoray oo ka dhabowday aayaddii ilaahay faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin nimanka intii ay meesha joogeen cadowga ah oo shareed ilaahay inay la diriraan dadka muslimiinta inay dhibaateeyaan loo soo tababaray meesha loo keenay waxay ahaayeen kuwa deegaamadii ay joogeen dhibaato badan ka geysanayay haddii ay tahay dil haddii ay tahay dhac iyo boob haddii ay tahay xabsi iyo cabsigelin ummadda dhibaato badan ay u geysteen waxaana daliil u ah maantay dagaalka mujaahidiinta meeshaas ay kala wareegeen waxaa laga soo furay gaadiid oo xamuul ah badeece u wado deegaamo dhowdhow iyo mid fogba ee u waday badeece u waday oo gawaarig shacab ah oo socday ganacsi ah oo ay haysteen afduub u haysteen ayaa ilaahay gacantooda ku soo bixiyey marka dhibaatadaas ayay meesha la joogeen natiijada marka waxay noqotay in maanta lagu taago raayada tawxiidka degmada ceeldheer ee runtii ummaddii aaggaasi degnayd aad iyo aad ugu farxaan aad iyo aad u soo dhoweeyaan aad iyo aad ugu takbiirsadaan midda labaad difaacii runtii ay ugu talagalayeen deegaamada kale wixii joogay ay soo uruuriyeen ee dhinaca walaayada maaragtay ay dariska kala tahay walaayada shabeellada dhexe wixii joogay meeshan ay keeneen difaacooda hore ay ka dhiganaayeen qadiyadaasna ilaahay subxaana wa tacaala meesha ayuu ku baabi'iyey wax la dilo iyo wax la qabto iyo wax cararay noqdeen qanaa'im badan ba meeshaasi laga helay gaadiid hadday tahay saanad kale military hadday tahay cagab iyo qalab kale hadday tahay gaadiidkoodana wuxuu noqday wax la gubo iyo wax mujaahidiinta ay soo qanimaystaan oo ay fiyow ay soo qaataan waxaana ka mid ah waxyaalaha gacanta soo galay agaf agaftii godadka iyo qalcadaha iyo dhufaysyada ay ka dhisanaayeen ay ku samaysanaayeen ayaa ka mid ah waxyaalaha mujaahidiinta gacantooda ilaahay soo geliyey waxaan dhihi karnaa marka xamladii gurguurte oo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala kula dagaalamayey walaayadka islaamiga ka soo qaaday gaar ahaan gobollada dhexe si gaar ah galguduud ilaahay waa duleeyey ilaahay wacdigiisii ballanqaadtiisa ee nagu tusay waxaana rabaa inaan kala wadaago kulankan iyo munaasabadan afarey oo xamladaasi aan ka tilmaami doono sida qabaa'ilka ansaarta ah mujaahidiinta oo gobolladan dhexe ka howlgalo iyo walaayaadka ay uga hortageen iyo hoggaanka guud xarakada si arrintaasi iyo xamladaasi ee runtii cinaay iyo dadaal iyo jihdi gaar ay ugu bixiyeen antaasa waxaan rabaa inaan ka tilmaamo afarey kooban huwantii kufriga soo diray iyo horarkii soo duulay gorgor haramcas iyo baangar afhaada la cunsiyey habkankoodu waa tuu firdhiday tan iyo hurwaaye ha yeeshee hujuumkii kufriga waa la hoojiyeye ilaahayni noo hiiliyaa mahad u haynaaye ma hordaynin hoggaankeenna sare mana habsaamayne hubka iyo rasaasta iyo ducayna la hor joogeyne nin hoggaan noqday oo kii kufriga haanka kala gooyey labaduba waxay noo haayeen howl culeys badneh rabbi kama habaajiyo waxay hor algeysteene halyeeyadii islaamkaad tihiin waana lahubaaye halkiina ka sii wada dinaad ku heli doontaane antaasi waxaan u leeyahay guud ahaan jihaadka diinta ilaahay kelimada ilaahay lagu koryeelaayo cadowga iyo fasaadkiisii dhibaatadii looga hortagaayo dadka u taagan inay runtii ilaahayna u shukriyaan subxaanahu wa tacaala wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu